ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa galabnimadii shalay tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho maxamed aadan koofi oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka la baxay galmudug koofi ayaa sheegay in saacaddu markay ahayd afartii galabnimo ay gurigiisa yimaadeen askar ka socoto maamulka gobolka banaadir kuwaas oo ku amray inuu ka guuro xaafadda siyaasigan ayaa sheegay inay horey usoo gaartay fariin digniin ah oo sheegaysa in mucaaradka ka aragtida duwan dowladda federaalka la beegsan doono ugu dambeyn ninkan ayaa hadal hanjabaad ah u diray dowladda federaalka wuxuuna ku hanjabay in haddii ay baal marto xeerarka u degsan ay wada samihiin isaga iyo madaxda dowladda federaalk